بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda toddoba iyo toddobaatan ee suuratu yuusuf allah waxau ihi subxaanah qaluu in yasriq faqad sarqa akun lahu min qabl faasaraha yuusufu fi nafsihi walam yubdiha lahm qala antum sharu makana wallahu aclamu bima tasifuun allah waxau ihi subxaanah qaluu in yasriq faqad saraqa akun lahu min qabl waxaynu ku soo jiray qisadii nabiy llaahi yuusuf calayhi salaam iyo walaalkiisii uu doonayey inuu kala hadho walaaladii walaalkiisii ay isku bahda ahaayeen dabeed nebi yuusuf ilaahay wuxuu waafajiyey xeeladii iyo qaabkii uu ula hadhi lahaa walaalkii iyagoo iyagu aanay dareensanayn marka waa tii galaankii wax lagu miisayey alaabtii walaalkii la dhex geliyey dabeed markay dhaqaaqeen inta loo dhawaaqay la yidhi safar yahow tuug baa tihiinoo waxbaanu laanahay oo maxaad laadihiin markii la yidhina la yidhi waxaanu weynay galaankii waa idin baadhaynaa dabeed waxaa inoogu dambeeyey iyadoo laga helay alaabtii walaalkii sidaana ay kula hadheen uu kula hadhay yuusuf waayo marka hore ayuu wey la weydiiye oo lagu yidhi cidda laga helo abaalkeedu waa maxay dabeed iyaga shariicadooda sidii ku taallay ay ku dhaqmi jireen bay u sheegeen oo ah in qofka saariqa ee sariqa lagu qabto qofkii xoolaha u xaday lahaa inuu addoonsado oo isagu u yeesho marka waxay yidhaahdeen ninka laga helo dee waa la addoonsanayaa waana lala hadhayaa walaalkii markuu noqday dee sidii buu kula hadhay marka qisadaas ayaa aynu weli ku dhex jiraa qaaluu waxay yidhaahdeen ikhwatu yuusuf yuusuf walaaladii in yasriq hadduu waxado ninkan walaalkaya ihi faqad saraqa waxaa xaday akun walaal oo lahu isaga u sugan min qablu ayaa hore wuxuu xaday walaalkii oo ay isku bah yihiin yuusuf bay u jeedaan weli waxba dee ma ogeyn ninkay la hadlayaanba uu yuusuf yahay marka waxay yidhaahdeen bahdan waa lagu yaqaanay tuugnimada e walaalkiibaa hore waxu xaday fa asarahaa waa qarsaday yuusuf ahaadu waxay u noqonaysaa kelmadda dambe ee uu odhan doono yuusuf marka halkan oo kale culimada luqada waxay yidhaahdaan waa min baabi alidmaari qabla dikri damiirku marjici uu u noqonayey iyadoon weli la sheegin ayaa damiirka la hormarinaya oo imika haadu waa maqaalada soo socotee uu odhan doono oo fii nafsihi uu ka yidhi ma muujine ayaa damiirka haadu u noqonaysa fa asarahaa kelmaddaa soo socota ee uu odhan doono waa qarsaday yuusufu yuusuf fii nafsihi naftiisiibuu ku qarsaday oo walam yubdihaa uma muujinin lahum iyaga umuu muujin qaala waxau yidhi markaa ay fii nafsi hadda wixii uu qarsadee naftiisa uu ku yidhi waa tan waa qaala antum sharu makaanan wallaahu aclamu bima tasifuun afka kama odhanee uurkuu ka yidhi qalbigiisuu ku qarsaday marka qaala waxa uu yuusuf yidhi ay fii nafsihi uma muujina naftiisi waxa uu ku yidhi iyo qalbiga antum idinka ayaa sharun ka shar badan yuusuf makaanan xagga derajada iyo makaanka wallaahu ilaahay baana aclamu u cilmi badan bimaa tasifuuna waxa aad sheeg sheegaysaan ee tilmaamaysaanna ilaahay baa u cilmi badan qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuha alcasiizu wasiirkiiow waayo alcasiiz wuxuu ahaa martabada wasiirka maaliyadda ama dhaqaalaha u haya booskaasu u taagnaa qaaluu markaa waxay yidhaahdeen ikhwatu yuusuf yaa ayuha alcasiizu wasiirkiiow inna lahu ninkan waxaday wuxuu leeyahoo u sugan aban aabbo aabbahaasoo shaykhan oday ah odaygaasoo kabiiran weyn waxay yidhaahdeen ninkan arrintu ku dhacday aabbihii waa nindo oo weyn oon kana sabrayn ee fakhud qaado axadanaa midkaayo makaanahu meeshiisa yacni isaga beddelkiisa midkaayo qaado isagana noo sii daa oday da-a oon ka dul qaadanayn baa ka dambeeye waayo inaa anagu naraaka waxaanu kuu aragnaa casiizow min almuxsiniina kuwa samafalayaashee wanaagga sameeya ayaanu ku arkaynaa ee sidaa samee qaala waxa uu ku yidhi markaa yuusuf macaad allah ilaahay magantiisa eh ay acuudu billaahi macaadan ilaahay baan ka magan gelayaa magangeliyo an na'khuda min an na'khuda inaanu qaadanno ilaa man mid mooyaane kaasoo wajadnaa aanu ka helay mataacanaa alaabtayada cindahu agtiisa allaanu ka nabadgela ka magan gelaynaa buu yidhi ciddaannu alaabtayada ka helay mooyaane inaannu cid kala qaadanno ilaahay baanu ka magan gallay ilaan waa dulmi ah inna anagu buu yidhi idan haddaa haddaanu qaadanno cid aan alaabtayadii aanaan ku helin la daalimuuna kuwa daalimiinaanu nahay aadaabta siduu isaga ilaalinaya beenta ama khilaafulwaaqicana muu odhan ilaa man saraqa mataacana yacni ilaahay waxaanu ka magan gallay inaanu qaadanno kii waxaday mooye cid kale lianna sariqa meesha kamay dhicin iyagunbay u muuqataa daahirka guud inuu waxaday waxbase ma xadin oo galaanka dee waaba lagu riday alaabtiisa marka isagu waa beriye markaa sidaa darteed buu yidhi ilaa man wajadna waana sax de waa laga helay ha laga helay dee waa lagu riday isagu ma xadin marka waxau yidhi macaad allah ilaahay magangelyadiisa ayaan ka magangelaynaa min an naakuda inaanu qaadanno ilaa man mid mooyaane kaasoo wajadnaa aanu ka helay mataacanaa alaabtayadii cindahu agtiisa waayo innaa annagu idan haddaa haddaanu qaadanno cid aan alaabtayadii aanaan ka helin dee la daalimuuna markaa daalimiin baanu nahay falamma stay-asuu markay ka quusteen minhu yuusuf markay ka quusteen ay ogaadeen marnaba inaanu codsigooda aqbalayn khalasuu gaar bay isku noqdeen oo goona isugu baxeen najiyan xaal ay faqayaan ikhwatu yuusuf gooni bay isugu baxeen si ay u faqaan qaala waxau yidhi markaa kabiiruhum koodii u weynaa waxa uu ku yidhi alam taclamuu war miyaydaan ogeyn anna abaakum in aabbihiin qad akhada uu idinka qaadi calaykum idinka mawhiqan ballan oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wa min qablu horena miyaydaan u ogeyn maa faradtum ay tafriitakum gaboodfalkiinni aa ku gaboodfasheen fii yuusufa yuusuf ee ceelka aad ku rideen war miyaydaan ogeyn ballantu al aabbihiin inaga qaaday iyo waxaad yuusuf ku samayseen miyaydaan xasuusnayn falan abraxa haddaba ka zuuli maayo buu yidhi anigu waa kii u weynaaye alarda dhulkan masar ka dhaqaaqi maayo oo ka zuuli maayo xataa ya'dana ilaa uu iga oggolaanayo lii aniga abi aabbahay aabbahay oo iifa ifasaxoo ka kaala yidhaa mooye halkaa ka dhaqaaqi maayo aw yaxkuma allaahu ama ilaahay oo ii xukumo mooyaane lii aniga ay bikhalaasi akhii walaalkay badbaadidiisa badbaadadiisa iyo in la ii soo daayo taasoo alla ii xukumo oon walaalkay helo iyo aabbahay inuu isoo fasaxo mooye si kale halkaa uga dhaqaaqi maayo ordoo taga idinku wa huwa allana khayru lxaakimiina wa huwa allana khayru lxaakimiina inta wax xukunta ka ugu khayr ka badan weeyi waxa uu ku yidhi irjicuu u noqda ilaa abiikum aabbihiin u noqda oo faquuluu waxaad ku tidhaahdaan yaa abaanaa aabbahayow ina bnaka inakaagii saraqa wax buu xaday wamaa shahidnaa waa iyaga dee sidii u muuqatay ilaa alaabtiisii baa laga soo saaraya wamaa shahidnaa kamanaanaan markhaati kicin ilaa bimaa kii mooyaane calimnaa aanu ogaanay waxaanu yaqiinsanneenu indhahayaga ku aragnay ayuunbaananu ka markhaati kacnay oo ah dee alaabtii la waayey isaga in laga soo saaray weelkiisii iyo alaabtiisii wamaa kunnaa manaanaan ahayn markii hore lilghaybi waxa maqan xaafidiina kuwa xafidsan maanaan ahayn oo dee markii horeenu soo kaxaysanaynana waxbuu xadi doonaa oo waa la qabsan dee maanaan sii ogeyn waayo haddaanu ognahay mabaanaan soo kaxaysaneen was'al ilqarya bal hadda aabbahayow was'al waxaad waraysataa oo weydiisaa arrinta alqarya magaaladii weydii ay ahla alqarya weeyi oo waa min tacbiiri almaxalli wa iraadati alxaalli ilain dadkaa la waraysanayaaye was'al bal hadda aabbahayow weydii alqaryati alqaryata ay ahla alqarya bal hadda magaaladii masar een joognay dadkii deganaa ee ku noolaa ee nala joogayna bal hadda weydii allatii qaryadaasoo kunnaa aanu ahayn fiihaa dhexdeeda bal hadda magaalada aanu joogneennu u socoto tagneennu ka soo noqonnayna bal dadkii degganaa soo warayso waalciira wa asxaaba alciir gaadiidkaa waxa weeyaan dee safarka iyo raashinka wada ehelkiisana warayso oo aslulciir dee waa gaadiidka iyo rakuubka la raranayo ee raashinka iyo cuntada lagu raranayo waxaana loo jeedaa asxaabuhu dadkii watay ilan xoolaha la waraysan maaye waalciira dadkii waxa weeyaan socotada ahaa ee gaadiidkaa watayna bal hadda weydii allatii safarkaa ama socotadaasoo aqbalnaa aanu soo qaabilay fiihaa waxa weeyaan socotadaa dhexdeeda aan soo qaabilay bal hadda dadkii safarka ahaa ee aan soo qaabileennu wada socdaallay soona wada noqonnay bal hadda iyagana warayso wa innaa annagu la saadiquuna kuwa run sheegayaanu nahay qaala waxa uhi yacquub bal iskaba dhaaf taase hadalkaa kaba kaalay oo cidna waraysan maaye sawalad waxay idin qurxisay lakum idinka anfusukum nafihiinnu amraa arrin baa nafihiinnu idiin qurxiyeen oo yacquub maanta iyagoo run sheegaya haddana wuxuu u aamini laayahay dee beentaada hore runtaada dambey dishaa soomaad maqal marka maadaama yuusuf waxay ku sameeyeen uu xasuusan yahay tanna waa tii uunbuu isleeyahy qaala markaa waxa uu ku yidhi bal iskaba dhaaf taasoo sawalad waxay idin qurxisay lakum idinka anfusakum nafihiinu amraa arrin bay idin qurxiso waxbaad qorshayseen fa sabrun jamiilun fa sabrii haddaba aniga sabirkaygu baa uu yidhi sabrun sabir weeyi sabirkaasoo jamiilun qurux badan oo wanaagsan casa allaahu ilaahay waxa uu xaqiiqo ku yahay an yaatiyanii inuu ila yimaado bihim iyaga jamiican xaal ay yihiin dhammaantood kulligood alla inuu ii keeno ayaa uu xaqiiqo ku yahay waa yuusuf iyo walaalkii iyo kabiirkoodii u weynaa ee ku hadhay waayo innahu alle huwa alle alcaliimu ka cilmiga badan weeye alxakiimu ee falka suuban ee shay walba meeshiisa munaasabka ku adhiga watawallaa waa ka jeedsaday yacquub canhum iyaga ikhwatu yuusuf intaa markay u sheegeen waa isaga jeedsaday wa qaala waxaanuu yidhi yacquub yaa asafaa alla qoomamadaydiyey calaa yuusufa yuusufan u qoomamoonayey haadaa awaanuki faxdurii xilligaagii waa kana soo xaadir yacnii murugadaan u murugoonayay yuusufey alla ilahe xilligii xilligaagii baa la joogaaye kaalay weeyi wabyadat way caddaatay caynaahu waxa weeye yacquub labadiisii indhood waa caddaadeen min alxusni min ajli alxusni qoomamo iyo murugo darteed ayaa labada indhood la caddaadeen oo fa huwa yacquub kadiimun mid la cabudhiyey oo cadho iyo murugo iyo ciil laga buuxiyey weeyaan oo siduu u ooyey ilma uga socotay ayaa labada indhood wiilkii madoobaa u caddaaday min alxusni iyo oohintiiyo ilmada darteed qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi ilaahay baan ku dhaarne tafta-u ay laa tafta-u ka zuuli maysid aabbahayow tadkuru inaad sheeg sheegtood xasuusato yuusufa yuusuf ka zuuli maysid inaad yuusuf hadal hayso ood kolba soo xasuusato xataa takuuna ilaa aad ka ahaato xaradaa mid taag darreeyo daciifoo dhimasho u dhowaaday ilaa aad ka noqoto aw takuuna ama aad ahaato min alhaalikiina ama kuwa halaagsamee dhintaba aad ka mid noqoto macnaha ilaa aad ka dhimato ama aad u dhowaato walee ka zuuli maysid kolba inaad yuusuf xasuusanayso qaala waxa uu ihi yacquub innamaa ashkuu waxaan u sheeganayaa uun cid kale ma ahe waayo innamadu waa xasri innamaa ashkuu waxaan u sheeganayaa uun bathi warwarkayga iyo wa xusnii murugadayda ila allah ilaahay uun baan u sheeganayaa wa aclamu waxaanan ogahay min allaahi ilaahay xaggiisa waxaan ka ogahay maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn oo riyaduu yuusuf ku riyooday inay run tahay uu nool yahay oon arki doono ayaan ogahay idinkuse ma ogidin waxau idhi yaa baniya inamadaydiiow idhabuu taga oo fataxasasuu soo raadiya min yuusufa yuusuf soo raadiya iyo wa akhiihi walaalkii oo walaa tay-asuu ha ka quusannina min rawxi illaah ilaahay naxariistiisa waayo innahu ina alamra waasha'na xaalka iyo arrinku waxa uu yahay laa yay-asu inaanu ka quusan min rawxi illaah ilaahay raxmaddiisa ila alqowmu qolada mooyaane alkaafiruuna ee gaalada ah falamaa dakhaluu calayhi markay haddaba yuusufu soo galeen falamaa dakhaluu markay u soo galeen de intay soo socdaaleen oo u yimaadeen oo safar dheer soo galeen ay u yimaadeen weeyi falamaa dakhaluu markay ikhwatu yuusuf u soo galeen calayhi yuusuf qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuha alcasiizu wasiirkiiow masanaa waxana taabtay annaga iyo wa ahlanaa ehelkayagiiba adduru dhibaato ayaa nagu dhacdoona taabatay waji'naa waxaana nulla nimid bibidaacatin badeecad ama lacag iyo daraahim musjaatin liidato oo yar oo dadku aanay doonayn oo aan la jeclayn ee fa awfi noo dhammaystir lanaa annaka alkayla miisida oo watasaddaq nagu sadaqadayso calaynaa annaka imaa biziyaadati alkayli aw bilifraaji can akhiina labadaba waa lagu fasiray nagu sadaqadayso oo wixii ay waxayagani noo gooyaan wax noogu dar ama nagu sadaqadayso oo walaalkayagii aada haysatay noo soo da noo sii daa oo watasaddaq sadaqadayso oo calaynaa korkayagana ku sadaqadayso waayo ina allaha alle yajzii waa abaalmariya almutasadiqiina kuwa wax sadaqadaystee wax la baxa ilaahay waa abaalmariyaa halkan waxaa ku sugan in markii dee alaabtii laga helay walaalkood galaankii lala'aa ee markaa iyagu dee ay u ictiqaadeen ama ay moodeen inuu wax haday oo sidaa lagula hadhayo arrintuna ay xeelad un ahayd lagula hadhayo laakiin xaditaan meesha aan u oolin laakiin iyagii baa waxay yidhaahdeen in yasriq faqad saraqa ahun lahu min qablu yacni hadduu ninkani wax haday walaalkiibaa hore wax u haday waxaad halkaa ka garanaysaa dulqaadkii iyo akhlaaqdii iyo dhaqankii nebi yuusuf calayhi salaam waa akhlaaqu lambiyaa waa akhlaaqda ambiyada isaga weeyaan ka loo socdo ee laleeyahay walaalkiibaa hore wax u xaday fa asaraha yuusufu fii nafsihi walam yubdiha lahu arrintaa isagoo dhibsaday haddana naftiisa wuxuu ku qarsaday kelmadda soo socota oo ah inuu naftiisa ka yidhi antum sharu makaana wallahu aclamu bima tasifuun hadda afka kamuu odhan oo umuu muujin laakiin uurkuu ka yidhi qalbiga ayuu ku qarsaday kelmaddaas markaasaa waxay yidhahdeen hadalkii iyagoo sii wata wasiirkiiow ninkan aabbihii waa nin duqa oo weyn kana sabrayn annaka midka iyo halkiisa ku bedeloo soo daa nin muxsinaa taaye dabeed waxau yidhi macaad allah ilaahay baan ka magan galay inaan dulmi ku dhaco oo cid aan waxba alaabtiisa laga helin aan qaato ilaahay baan taa ka magan galay markay ka quusteen yuusufay ogaadeen marnaba inaanu raacinayn walaalkood cid kalena ku doorsanayn ayaa intay gooni u baxeen ay faqeen dabeed kii u weynaabaa waxa uu ku yidhi waxay culimmadu yidhahdeen mufasiriintu kan u weyni waa kii markii horena ku yidhi laa taqtuluu yuusufa wa alquuhu fii ghayaabati ljubbi yaltaqithu bacdu sayaara in kuntum faaciliin waa kii markii hore yuusuf la shirqoolayana yidhi war haddii aydaan ka fursanayn inaad samaysaan waxaan aad doonaysaan hadilina ee ceel gunta u dhiga dadka socotaday ha qaataane kaasaa imikana ku yidhi intuu isugu yeedhay war miyaydaan garanayn ballantii iyo wacadkii aabba idinka qaaday war miyaydaan garanayn gaboodfalkaad hore uga gasheen yuusuf sidaynu u tagnaa maanta idinku socda buu yidhi anuu halkaa ka dhaqaaqi maayo aabbahayoo isoo fasaxa ama ilaahay oo ii xukumo walaalkay la iisoo daayo mooyaane halkaa ka dhaqaaqi maayee taga aabbihiin u taga oo warka siiya una sheegay inakiisii inuu waxaday waxaana tidhaahdaan idinkoo cudurdaaranaya wamaa shahidnaa ilaa bimaa calimna wamaa kunna lilgaybi xaafidiin annaku kamaanaan markhaati kicin waxaanu ogaanay mooyaane oo wixii dhacay un baanu kuu sheegaynaa eanu yaqiinsanay dee waxaa maqanna maanaan sii ogeyn si aanu uga taxadaro waxaanay uu yidhi waxaad ku tidhaahdaan waxaad aabba ku tidhaahdaan bal magaaladaanu ka nimid dadkii deganaa soo warayso waxaanu sheeganaa inuu run yahay si aad u ogaato dadkii safarka ahaa eanu isa sii raacnay anu isa soo raacnayna warayso si aad u ogaato inaanu run sheegayno laakiin yacquub horu uu ammaanadooda uga baxay oo dee waxa weeyaan wuu ogaaday ficilkay hore u sameeyeenoo ammaano kuma qabin markaa waxau ihi bal sawalat lakum anfusukum amran fasabrun jamiil casa allahu an yaatiyanii bihim jamiica inahu huwa alcaliimu alxakiim wuu isaga jeedsaday isagoo waxa weeyaan murugoonaya oo labadii indhoodba wiilkii madoobaada wiilkii madoobaa ula caddaaday murugo iyo oohin iyo ilmo darteed dabeed waxay ku yidhaahdeen walee ka zuuli maysid aabbow inaad yuusufuun hadal hayso ilaa intaad ka dhimanaysa ama uga dhowaanaysa dhimasho isna wuxuu ugu jawaabay inamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah wa aclamu min allah maa laa taclamuun anigu maanta qoomamabayda iyo murugadayda ilaahay uun baan u sheeganayaa waa sida ambiyada dhaqankoodu uu yahay iyo dadka saalixiinta ah marka kurbada iyo murugada iyo dhibka uu ku dhaco xagga ilaahay bay u cararaan waayo ilaahay uunbaa ka faydi kara marka waxau ihi inamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah inamaa waa xasri cid kaloonu cabanayaa ma jirtoon ahayn alle tabaaraka wa tacaala waxau ihi inamadaydiiyo ordoo tagoo yuusuf iyo walaalkii raadiya raxmadda ilaahayna ha ka quusanina gaal unbaa quustaeh dabeed waa tageen markay yuusuf usoo galeen ayay yidhaahdeen yuusufow ayuha alcasiiz annakiiyo ehelkayagiiba abaar adag baana heshay waji'naa bibidaacati musjaah waxaananu la nimid badeecad liidata oo yar lababa culimmadu waa ku fasireen oo in looga jeedo bidaacada alaab alaab la dhaafsanayo oo waxa weeyaan yacni dadku haddaanay daraahim iyo lacag aanay haysan mararka qaarkood alaab ama dhar ama subag ama suuf iyo wax lamid ah ayaa lagu bedelan jiray waxa la doonayay raashinka ama quuto daruuriga marka in looga jeedo badeecadan alaabo yaryaroo liitoon la jeclayn oy wataan oy doonayaan inay ku bedeshaan cuntada iyo in looga jeedaba sidii xalayba aynu soo maraynay bidaacada athaman oo muthamankii aanay ahayne qiimihii ama lacagtii ay waxsiisanayeen oo wa kaana daraahima zuyuufan ayuu jalaaleynku leeyahay daraahim liidata oon fiicnayn oo foojari ah oon fiicnayn bay ahay daraahima zuyuufan buu odhanayaa marka macnaha noocii markaa la jeclaa ayaanay ahayn un weeyaan oo wax liito markaa aan dadku raqbo iyo aanay danayn oon dan iyo muraadtoona laga gelin ayay wateen marka waxay ku yidhaahdeen waxaa daciifka ee liitana waanu wadanaa ama alaab ha noqoto ama daraahim ha noqoto eh miiska noo dhammaystir waxaad raashinkaad noo miisayso naguna sadaqadayso oo waxa weeyaan dee waxna noogu dar ama walaalkaiyo noo sii daa intaasay ku yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen in yasriq hadduu waxaday ninkani faqad saraqa waxaa xaday akhun walaal oo lahu isaga usugnaadaa min qablu hore waxu xaday oo fa asarahaa wuu qarsaday yuusuf kelmadda soo socota waa idmaarun qabla adikri ama jawaabka siyaaqa hadalka laga fahmayaba u celiyo fa asarahaa uma jawaabine jawaabkii waa qarsaday laakiin waxaa ka fiican in la yidhaha maqaalada soo socota ayuu qalbigiisa ku qarsaday afka kama odhane uurka uu ka yidhi marka fa asara waa qarsaday haa maqaalada ama kelmadda soo socota ayuu qarsaday yuusufu yuusuf fii nafsihi naftiisiibuu ku qarsaday oo macnaha nafta iyo qalbiguu ka yidhi ee afka kama odhanoo ma muujin oo walam yubdihaa maqaaladaa ama ereygaa soo socda uma muujin lahum iyaga oo afka kama odhan qaala wuxuu yidhi antum sharu makaanan wuxuu siraystay hadda waa tan waa qaala antum sharu makaanan tan taasuu siraystay oo aan u muujin qaala waxa uu yidhi antum idinka ayaa sharun ka shar badan yuusuf makaanan xagga derajada wallaahu allana aclamu isagaa u cilmi badan bimaa tasifuuna waxaad tilmaamaysaan ama aad sheeg sheegaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuha alcasiizu wasiirkiiow ina lahu ninkan waxaa u sugan aban aabbo aabbahaasoo shaykhan oday ah kabiiran oo weyn efa khud qaado axadanaa midkayo makaanahu meeshiisa isaga beddelkiisa annaka mid naga mida qaado inaa waayo innaa annagu naraaka waxaanu kuu aragnaa min almuxsiniina kuwa samafalayaasha inaad ka mid tahay ayaanu kuu aragnaa qaala waxau yidhi markaa yuusuf macaada allah ay acuudu billaahi macaadan ilaahay baan ka magan gelayaa magangeliyo an na'khuda min an na'khuda inaanu qaadanno ilaa man mid mooyaane kaasoo wajadnaa aanu ka helay mataacanaa alaabtayadii cindahu agtiisa waayo inaa annagu idan haddaa macnaha haddaanu qaadanno cidaanaan alaabtayadii ka helin la daalimuuna kuwa daalimiin aanu nahay falamma stay-asuu markay ka quusteen minhu yuusuf ay ogaadeen codsigooda inaanu marnaba ka aqbalayn oo aanu siinayn walaalkood cid kalena ku doorsanayn ayaa khalasuu gaar iyo gooni ay isugu baxeen najiyan xaal ay faqayaan oo ay tashanayaan qaala waxau idhi kabiiruhum koodii u weynaa alam taclamuu war miyaydaan ogeyn ana abaakum in aabbihiin qad akhada uu idinka qaaday calaykum idinka korkiinna mawhiqaa ballan dhaar lagu adkeeyey oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay ballan adag inuu idinka qaaday aabbihiin war miyaydaan ogeyn wa min qablu horena miyaydaan u ogeyn maa faradtum ay tafriitakum oo maadani waa masteriye ficilka master ka dhalaali oo wa min qablu horena miyaydaan u ogeyn maa faradtum ay tafriitakum gaboodfalkiinni aa ku gaboodfasheen fii yuusufa yuusuf ee ceelka gunta aada u dhigteen waxa uu yidhi haddaba falan abraxa anigu ka zuuli maayo alarda dhulkan masar xataa ya'dana lii ilaa uu ii oggolaanayo abii aabbahay aabbahay ilaa uu iiga fasaxayo inaan ka imaado halkaa aw yaxkuma allah ama ilaahay uu ii xukumayo lii aniga oo walaalkay la ii soo daynayo wa huwa allana khayrulxaakimiina inta wax xukunta kow khayrka badan weeyi irjicuu u noqda ilaa abiikum aabbihiin u noqda oo faquuluu waxaad ku tidhaahdaan yaa aabaanaa aabbahayow ina bnaka inakaagii saraqa wax buu xaday wamaa shahidnaa manaanaan ka markhaati kicin ilaa bimaa calimnaa waxaanu ogaaneenu yaqiinsannay mooyaane wax kale kamaanaan markhaati kicin wamaa kunnaa manaanaan ahaanin lilghaybi waxa maqan xaafidiina kuwa xafidsan kuwa xafidsan oo sii garanaya waxa iman doonana dee maanaan ahayn ila haddaanu sii ognahay mabaanaan kaxaysaneene was'al ilqarya bal hadda aabbahayow was'al ilqarya magaaladii aanu joognee masar bal hadda ehelkeediina warayso oo weydii allatii qaryadaasoo kunnaa aanu ahayn fiiha dhexdeeda walciira iyo socotadii allatii safarkaa ama socotadaasoo aqbalnaa aan soo qaabilay fiiha dhexdeeda socotadaan soo qaabileennu wada soconnayna bal hadda warayso ee arrinta ka warhaysay wa innaa annagu lasaadiquuna kuwa run sheegayaanu nahay qaala waxa uhi yacquub bal iskaba dhaaf arrinkaasi ka kaalay taasoo sawalad waxay idin qurxisay lakum idinka anfusukum nafihiinu amraa arrin bay idin qurxisay ee fa sabrun jamiilun ay fa sabrii sabirkaygu waa khabar mubtadiisi maxduuf yahaye sabrun sabir weeyi sabirkaasoo jamiilun wanaagsan oo qurux badan casa allaahu ilaahay wuxuu xaqiiqe ku yahoo hubaal ah an yaatiyanii inuu iila imanayo oo uu ii keenayo bihim iyaga jamiican xaal ay yihiin dhammaantood iyagoo isku dhan oon waxba ka dhinayn waayo innahu alleh huwa alle alcaliimu ka cilmiga badan weeyi alxakiimu ee falka suuban ee shay walba meeshiisa dhiga watawallaa waa ka jeedsaday yacquub canhum iyaga waxa weeyaan awlaaddiisii waa ikhwatu yuusufe waa isaga jeedsaday intaa markuu ku yidhi oo wa qaala waxau ihi yacquub yaa asafaa alla murugadaydiiyey calaa yuusufa yuusuf aan u murugoonayayey haadaa awaanuki faxdurii xilligaagii waa kana soo xaadir oo wabyadad way caddaatay caynaahu labadiisii indhoodna min alxusni min ajli alxusni murugo daraaddeed bay la caddaadeen oo fa huwa isagu yacquub kadiimun mid la cabudhiyey oo murugo laga buuxiyey weeyaan qaaluu waxay ku yidhaahdeen markaa inamadiisii tallaahi ilaahay baan ku dhaaranee tafta'u ay laa tafta'u ka zuuli maysid tadkuru inaad xasuusanaysood hadal hayso yuusufa yuusuf yuusuf inaad xasuusatood soo hadal qaada ka zuuli maysid xataa takuuna ilaa aad ka ahaanayso xaradaa mid taag daran oo daciifay oo dhimasho u dhowaaday aw takuuna ama aad ahaataba min alhaalikiina ama kuwa dhintayba aad ka mid noqoto walle ilaa aad dhimato ama u dhowaato ka zuuli maysid inaad hadal hayso yuusuf qaala waxa u ihi yacquub innamaa ashkuu waxaan u sheeganayaa uun basi warwarkayga iyo wa xusnii murugadayda ila allaahi ilaahay xaggiisa uun baan u sheeganayaa wa aclamu waxaanan ka ogahay min allah ilaahay xaggiisa waxaan ka ogahay maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn yaa baniya inamadaydiiyow idhabuu taga oo fataxasasuu raadiya min yuusufa yuusuf iyo wa akhiihi walaalkiiba oo walaa tay-asuu ha ka quusannina min rawxi illaah ilaahay raxmaddiisa ha ka quusannina waayo innahu ina alamra waasha'na waxa arrinka iyo xaalku yahay laa yay-asu inaanay ka quusan min rawxi illaahi ilaahay raxmaddiisa ila alqowmu alkaafiruuna qoomka gaalada a mooyaane cid kale ilaahay raxmaddiisa kama quusato falamaa dakhaluu markay u soo galeen calayhi yuusuf ikhwatu yuusuf markay yuusuf u soo galeen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuha alcasiizu wasiirkiiow masanaa waxaana taabtay annaka iyo wa ahlanaa ehelkayagiiba adduru dhibaataana taabato dee abaar daran ayaana keentay waji'naa waxaananu la nimid bibidaacatin badeecad ama daraahim iyo lacag musjaatin waxa weeyaan liidato oo yar ayaanu la nimid oonu wax ku doonaynaa efa awfi noo wafe oo noo dhammaystir lanaa annaka alkayla miisida miisida aad raashinka noo miisayso noo wafe oo noo dhammaystir oo watasaddaq naguna sadaqadayso calaynaa annaka oo waxna noogu dar ama walaalkayo noo sii daa waayo ina allaha alleh yejzi waa abaalmariyaa almutasadiqiina kuwa wax sadaqadaysta ilaahay waa abaalmariyaa qaala hal calimtum maa facaltum biyuusufa wa akhiihi id antum jaahiluun qaala waxa uu ku yidhi markaa yuusuf haddaba waxaa la culimmadu yidhaahdaan mufasiriintu markay halkaa gaadheen ayaa dee yuusuf u damqaday oo dareenkii walaalnimo aad uu ugu dabcay oo uu doonay ile markii hore waa iska qarinayo isuma sheegine inuu xaqiiqadii waxa weeyaan u caddeeyo inuu walaalkood yahay marka qaala waxa uu yuusuf yidhi hal calimtum war miyaa ogtihiinoo ma garanaysaan maa facaltum waxaa ku samayseen biyuusufa yuusuf iyo wa akhiihi walaalkii id wakti antum idinku jaahiluuna aad juhaalahaydeen oo aydaan waxba garanayn qaaluu waxay yidhaahdeen a innaka adigu la'anta adigu yuusufu ma yuusuf baa tahay qaala waxau idhi ana anigu yuusufu yuusuf baanahay wa haadaa kaasina akhii waa walaalkay oo qad manna allaahu ilaahay waan waa noo nicmeeyey calaynaa annaka ilaahay wuxuu nagu galladaystay fadli waayo innahu ina alamra washa'na arrinka iyo xaalku waxa uu yahay man yattaqi ruuxa alla ka cabsada oo wayasbir dhibaatooyinka ku sabra daacadana ku sabra macsiyadana ka sabra fa ina allaha alleh laa yudiicu ma dayaco ajra almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah abaalkooda alle kama dayaco qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi ilaahay baan ku dhaaranaynaaye laqad aaharaka allah ilaahay waa ku doortay yuusufow calaynaa annaka wuu naga kaa doortay oo wuu naga kaa fadilay oo waad naga sarraysaa wain kunnaa wainahu ina alamra washa'na arrinka iyo xaalkuna waxa uu yahay kunnaa inaannu ahayn la khaati'iina kuwa gafay oo weliba gefka u badheedhay inaannu ahayn oo saynu hore u soo marray khaati'iin waa kuwa gefka u badheedhe si badheedha ugu dhaca mukhti'iin waa qofka isagoon uu qasdin si kama ah oon ulakac ahayn gefka u gala laakiin khaati waa qofka u badheedha ficilkeeduna waa khaia yakhta'u fahuwa khaai'un oo waa min baabi calima yaclamu oo akhta'a yukhtiu way ka duwantay sidaa darteed baa mujtahidka hadduu khaldamo waxaa la yidhaha akhta'a khaia lama yidhaah isamkiisa faacilna khaai lama yidhaah waa mukhti sidaa darteed baa mujtahidku dee yaduuru bayna ajrin wa ajrayn ajar iyo laba ajar labadaa midkoodunbuu udhexeeyaa oo hadduu asiibana dee falahu ajraan ajru lijtihaad wa ajru lisaaba hadduu qaldamana falahu ajru lijtihaad kii sawaabka haba seegee marka khaati'iina waxaanu ahayn kuwa gefka u badheedhoo gafay qaala waxa uu ku yidhi markaa yuusuf laa tasriiba canaani calaykum korkiinna maanta ma ahaanin wax canaan iyo ceeb oo idin saarani ma jirto bal dulqaadka ambiyadu halkuu taagan yahay eeg waa tala doonaya in lagu daydo laa tasriiba canaani calaykum korkiinna may ahaanin alyawma maanta yakfiru allaahu alla haydin dhaafo lakum idinka waa duco ilaahay haydin dembi dhaafo amaba waa khabari oo yakfirullaahu lakum ilaahay waa idin dembi dhaafi doonaa wa huwa alleh arxamu raaximiina inta naxariisata ka ugu raxmadda badan weeyi idhabuu taga biqamiisii halkaa waxaa ku jirta culimmadu yidhaahdeen dee wuu waraystay aabbihii waxay u sheegeen inuu indhabeelay markaasuu yihi qamiiskaygan qaado wejigiisa ku dhufta waxa uu yihi idhabuu taga biqamiisii qamiiskayga haadaa ee kani alla tagoo qaada oo fa alquuhu waxaad ku tuurtaan calaa wajhi abii aabbahay wejigiisa ku tuura qamiiskayga ya'ti waa iman doonaa huwa markaa aabbahay basiiran isagoo wax arkaya ama xaalu yahay mid wax arkaya ama ya'ti ay yasir sida suyuudiga uu kusoo qadarayay jalaaleynka ya'ti ay yasir wuxuu noqon ama uu ahaan doonaa basiiraa mid wax arkaya u ahaan doonaa eh oo wa'tuunii iila kaalaya oo ii keena biahlikum ehelkiinnii ajmaciina xaalayihin dhammaantood ehelkiinnii oo dhanna iila kaalaya oo dee meesha ka soo guura oo aabbo iyo hooyo iyo walaalo oo dhan reer ka soo rara weeyi walamaa fasalat alciiru qaala abuuhum walamaa fasalad markay baxday alciiru yacni socotadii ama safarkii markay baxeen oo macnaha dee arladii masar intii wixii ay ka soo miisanayeenna ay ka soo miisteen oo ka soo rarteen ay masar ka soo ambabaxeen oo dhulkii aabbahood joogay ee ardu shaam iyo filistiin xaggeedii markay usoo ambabaxeen weeyi ee masar ay ka soo baxeen walamaa fasalat alciiru musaafiriintii iyo socotadii markay ka soo baxeen masar ay xaggii shaam usoo kaceen waa ikhwatu yuusufe qaala waxau ihi abuuhum aabbahood innii anigu la ajidu waxaan helayaa riixa yuusufa yuusuf udgoonkiisii iyo caraftiisii baan helayaa laydhiisii baa haystay ayaa i haysa iyo dhididkiisii oo macnaha aan helayaa waa dee ilaahay qudradiisa ina dalika cala allahi yasiir iyagoo masaafo fog ay u jiraan oonay gaadhinba ayuu yidhi udgoonkii iyo urtii iyo riixdii yuusuf baa haysoon helayaa lowlaa an tufaniduunii haddaydaan igu asaasaq xukminayn oo aydaan odhanayn waa oday gaboobay oo asaasaqay oo wuxuu ku hadlayaaba maba garanayo oo caqli ma leh taasi haddaanay dhacay marka jawaabka waad usoo qadaraysaayo sida abubakr jaabir aljazaa'iriba uu sharaxa uu ku tilmaamayo lasadaqtumuunii weeyaan jawaabka lowlaad oo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa lowlaa an tufaniduunii haddii aydaan igu asaasaq xukminayn oydaan odhanayn odaygan caqligiisii iyo garashadiisii baa tagtay oo daciiftay hee lasadaqtumuunii waa i rumaysan lahaydeen laakiin laydhiisii way haysaa udgoonkiisiina waan helayaa oo lowlaa tafniidukum lii mawjuudun lasadaqtumuunii ayuu odhanayaa jamalkuna xaashiyada haddii waxa weeyaan xukumkaa aada caqli darra igu xukumaysaan aanu jiri lahayn waa i rumaysan lahaydeen qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi ilaahay baan ku dhaaranne innaka adigu aabbahayow la fii dalaalika baadidaadii baad ku sugan tahay alqadiimi ee horraysay baadidaadii hore unbaad weli ku sugan tahay baadida markaa culimmadu mufasiriintu waxay yidhaahdeen uma jeedaan aldalaalu fi ddiin inuu xagga diinta ka lunsan yahay uma jeedaan waayo yacquub dee waa nebi ilaahay nebi ilaahay waad lunsantahay hadday ku yidhaahdaanna waa ku gaaloobayaan laakiin maqsuudkoodu waxa weeyi alkhata'u can alsawaabi waasadaad wa cadamu idraaki alxaqiiqa macnaha waxaad gafsantahood ka yacni ka baydhay sidii saxda ahayd xaqiiqadiina ma haysid oo gafkaagii aada horeba u gafsanayd ee sawaabka aada u seegtay unbaad weli ku sugantahay u jeedaan ee baadi diineed ma aha falamaa an jaa'a albashiiru kii bushaaraynayey markuu yimid oo isagu dee safarkii ka soo yaro cag horreeyey si uu bushaarada ula soo gaadho waxaana la yidhi wuxuu ahaa kii markii horena qamiiskii waxa weeyaan dhiigga la marmariye u keenay markaa wuxuu ku talagalay maadaama markii hore murugada uu u sababay maantana farxadda inaan looga horayn falamaa an jaa'a albashiiru kii bushaaraynayey markuu yimid alqaahu qamiiskii waxa uu ku tuuray calaa wajhih waxa weeyaan aabbihii yacquub wejigiisii ayuu ku tuuray oo fartadda dabeed wuxuu noqday yacquub basiiran mid wax arkaya qaala waxau ihi markaa yacquub alam aqul war miyaanan idinku odhan lakum idinka innii anigu aclamu waxaan ogahay min allaahi ilaahay xaggiisa waxaan ka ogahay maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn hore miyaanan idinku sheegin qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbahayow istakfir lanaa noo dhaafi dalab dunuubanaa dembiyadayada ilaahay noo weydii inuu noo dhaafo istakfir lanaa ilaahay dhaafid noo weydii dunuubanaa dembiyadayada uu noo dhaafo waayo innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn khaati'iina kuwa gafsan ayaanu ahayn qaala waxau idhi sawfa astakfiru waan idiin dembi dhaaf dalbi doonaa lakum idinka rabbii rabbigay ayaan dembi dhaaf idiin weydiin doonaa waayo innahu rabbigay huwa rabbigay algafuuru ka dembi dhaafista badan weeyi alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista falamaa dakhaluu markay u soo galeen calaa yuusufa reerkii waa soo guuray waalidkii iyo awlaaddii oo dhan waa la soo raray dabeed yuusuf bay usoo gelayaan falamaa dakhaluu haddaba markay usoo galeen iyagoo dhammaantood isku dhan waxa weeyaan walaaladii iyo waalidkiisiiba aabbihii iyo hooyadiina ay la socdaan falamaa dakhaluu markay usoo galeen calaa yuusufa yuusuf aawaa waa u soo dhoweeyey yuusuf ilayhi xaggiisa ayuu usoo dhoweeyey abawayhi labadiisii waalid marka waxaa la yidhaha baabu takliib oo yacni alabu waalummu aabbihii iyo hooyadii baa loo jeedaa laakiin waxaa la haalib yeeloo la xoog badnaysiiyey jaanibkii abka oo abaweyn marka labada aabbo waxaa looga jeedaa aabbihii iyo hooyadii aawaa ilayhi xaggiisa wuxuu usoo dhoweeyey abawayhi labadiisii waalid waa aabbihii iyo hooyadii ayuu xaggiisa usoo dhoweeyey oo qaala waxa uu ku yidhi udkhuluu gala misra masar gala in shaa allahu allah hadduu doono aaminiina idinkoo nabad qaba idinkoo aamin ah ilaahay mashii'adiisa iyo doonistiisa idinkoo aamina masar ku gala warafaca wuu kor yeelay abaweyhi labadiisii waalid cala alcarshi sariirtii boqorka ee uu wax ka maamulayey sariirta korkeedii buu ku fadhiisiiyo u saaray wa kharuu waanay u daateen lahu yuusuf sujadan xaal ayihin kuwa sujuudsan ayay u daateen oo koob iyo tobankii walaaladii ahaa iyo aabbihii iyo hooyadii waxa weeyaan saddex iyo tobankoodiiba waxay u daateen sujuud wa qaala waxaanuu yidhi yuusuf yaa abati aabbahayow haadaa kani ta'wiilu ru'yaaya riyadaydii fasiriddeedii weeyi min qablu hore aan ugu riyooday qad jacalahaa riyadaa wuxuu ka yeelay rabbii rabbigay xaqan mid dhab oo xaqiiqo ah ayuu rabbigay ka dhigay waqad axsana waa i wanaajiyey rabbigay bii aniga waa i wanaajiyey id wakhtigii ayuu i wanaajiyey akhrajanii uu iga soo bixiyey min asijni jeelka oo wajaa'a uu idinla yimid bikum idinkana min albadwi idinkana miyiga uu idinka keenay alla ilaahay ilaahay waa i wanaajiyey markuu anigana jeelka iga soo saaray idinkana uu miyigii idinka keenay min bacdi an nasaqa shaydaanu shaydaanku intuu fasahaadiyey dabadeed baynii aniga iyo wa bayna ikhwatii aniga iyo walaaladay dhexdayada shaydaan intuu fasahaadiyey kadib ilaahay inuu isu keen keenay alla ilaahay ilaahay waa i wanaajiyey waayo ina rabbii rabbigay latiifun limaa yashaa ay liman yashaa ciddau doono waa mid u dhibrin iyo raxmad badan waayo inahu alle huwa alle alcaliimu ka cilmiga badan weeye alxakiimu ee falka suuban yuusuf markii ay u yimaadeen ee ay u sheegeen waxay la shir yimaadeen waxay doonayeenna ka dalbadeen ayaa waxau yidhi horta hal calimtum maa facaltum biyuusufa wa akhiih miyaa garanaysaan yuusuf iyo walaalkii waxaa ku samayseen id antum jaahiluun waxyaabaha la yaab kalaynu qisadan ka baranayno dulqaadka iyo sabirka iyo ixtiraamka oo si kastoo loo dulmiyo oo loogu tacadiyo haddana sida uu qalbigooda iyo dareenkooda u dhowrayo ee uu dhaawaca uga ilaalinayo waxa uu yidhi horta ma garanaysaan yuusuf iyo walaalkii waxaa ku samayseen yuusuf waa la garto dee ceel bay gunta u dhigeen walaalkiina maxay ku sameeyeen qur-aanku inooma sheegin laakiin culimmadu waxay ku sheegaan yacquub yuusuf buu aada u jeclaa yuusuf markii uu waayey dee waxa weeyaan walaalkiisii ka yaraayo iskubahda ahaayeen ayuu haddana ku tacalluqoo aad uu jeclaa oo aad uu ilaashan jiray marka maadaama iyagana xasad u galay dee kaayir laftiisa ee yuusuf ka yaraa maadaama uu yacquub weli uu jecel yahay waxa weeyaan isagana way xaqiri jireenoo waa ihaanayn jireenoo waa dhibi jireen ayay culimada qaarkood yidhaahdeen qaar waxay yidhahdeen dhibka waxaa looga jeedaa walaalkii maadaama walaalkiisii ay isku bahda ahaayeene yuusuf ay intay ka kaxeeyeen dee ceel guntii ku rideen oo dib aanu ugu soo noqon waa murugadii iyo qoomamadii halkaa ka raacday ayaa dhibaatadii ku rideen looga jeedaa id antum jaahiluun waa nooc cudurdaar ah muu odhan idinkoo garanayaa u badheedheen laakiin waxau idhi ma garanaysaan waxaad samayseen markaad jaahiliinta ahaydeen wuxuu uga jeedaa waayo wixii aad garanayseen ee cilmi ahaa kumaydaan camal falina waa khilaafteen oo jahliga waxaa la yidhaha qofku cilmiga uu garanayo markuu ka baydhay aanu ku camal falin dee waa jahli waayo cilmigu waa camalfal mal cilmu ilaa bilcamal cilmi waxaa la ydhaha wixii lagu camal falo haddii lagu camal fali waayo dee waa jahli sidaa darteed ayaa culimmadu waxay yidhaahdaan kullu man casa allaha fahuwa jaahil cid kastoo alla caasida waa jaahil waxaa looga jeedaa caalimka ummadda ugu cilmiga badan hadduu yahay xilliga uu ilaahay caasiyayo waa jaahil oo cadamadii iyo awooddii iyo qadarkii alle xilligaa waa ka jaahil oo ma garanayo hadduu garanayuu ka garaabaya arrintaas kuma dhaceen wuxuu ku dhacayo wayna soo martay qisada yuusuf markii gabadhii ay damacday maxaa uu yidhi wailaa tasrif canii kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min aljaahiliin allahayow dhagartooda haddaanad iga dhowrin oo aanad iga leexin waan u iilani wa akun min aljaahiliin waxaan ka mid noqon doonaa kuwa wax magaratada ah shaahidku waxa weeye ilan yuusuf waa nin cilmilo aqoon lo wax walba garanayo wuxuu xumaanta u diidayaa waa garasha eh laakiin wuxuu tilmaamayaa haddiiba uu dembaabo oy taasi dhacdo macnaheedu inay tahay jaahil buu noqday marka qofku haddiiba uu dembi iyo macsiyo ku dhaco macsiyada iyo dembigu waa jahaala qur-aankana in badan waa ku soo aroortay oo inama atawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna asuu'a bijahaala uma yatuubuuna min qariib faulaa'ika yatuubu allahu calayhim wa kaana allahu caliiman xakiima towbada dhabta ah ee ilaahay korkiisa ahaatee alla uu aqbalaya waxay u sugnaatay kuwa xumaanta ku samaynaya jahaala iyagoo jahli ku sugan dabeed wakti dhow oon dheerayn ka toobad keenaya macnaha intaanay dhiman ka hor kuwaas ayuu ilaahay ka toobad aqbalayaa wa kaana allahu caliiman xakiima qisadii nebi muuse iyo nimankii reer banu israiil waa garanaysaan markuu ku yidhi waxa weeyaan ilaahay wuxuu idin amrayaa inaad sac gowracdaan qaaluu atatakidunaa huzuwa waxay yidhahdeen oo ma dheeldheel baad maantana naga dhiganaysa maanakii baad nagu jeesjeesaysaa qaala acuudu billaahi an akuuna min aljaahiliin wuxuu yidhi allaan ka magan gelayaa jaahiliinta inaan ka mid noqdo waa maxay muraadkiisu dee istihzaaga iyo jees-jeeska iyo macsiyo in la sameeyaa waa dhaqan jaahil ee qof caalimo rasuul ah dhaqankiisa ma aha marka aayaadkaasoo dhamme waxay tilmaamayaan dee macsiyada iyo dembiga waxa keenaa jahli inuu yahay laakiin qof cilmigiisii ku camal falaya dee ku dhici maayo waa iska dhowraya waxay yidhaahdeen marka qaaluu a inaka la anta yuusufu qaala ana yuusufu wahada akhii qad mana allahu calayna inahu man yataqi wayasbir faina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin waxay yidhahdeen markiiba dee waa garteenoo oo ma yuusuf baa tahay suu yidhi haa aniguna yuusuf baan ahay kaasina waa walaalkay ilaahay baa noo nicmeeyey ruuxa ilaahay ka cabsoodee sabrana abaalkiisa ilaahay waa u ilaaliyaaye kama dayaco markaasay yidhaahdeen tallaahi laqad aaharaka allahu calayna wain kunna khaai'iin walle ilaahay wuu naga kaa doortay waananu dembaabnay bal hadalkiisa eeg waxa uu ku yidhi laa tahriiba calaykum alyawm yakfir allahu lakum wa huwa arxamu araaximiin maanta canaan iyo ceebi midna idinma saara ilaahay waa idiin dembi dhaafayaa isagaana cid naxariisata ugu raxmad badan markii loo sheegay aabbihii inuu indhabeelay ayuu yihi qamiiskaygaa haddaba qaadoo wejiga kaga tuura waxbuu arki eh ehelkiinii oo dhanna keenoo soo guura safarkii markii uu baxay ee halkii waddankoodii ay u jaahisteen ayaa yacquub uu yidhi wallahi waxaan helayaa oo laydhiisii ahaysa yuusuf udgoonkiisii baan helayaa waxaanuu yidhi haddaydan asaasaq iyo caqli xumo igu xukumayn waa ay rumaysan lahaydeen laakiin waxaad oranaysaan waa oday asaasaq oo war ma hayo markaasay ku yidhaahdeen innaka la fii dalaalika alqadiim gefkaagii horunbaad weli ku jirtaa iyo ra'yi xumadii iyo taladii saxda ahayd ee aada seegaysay bushaareeyihii markii uu yimid ayuu qamiiskii wejiga kaga tuuro wuxuu noqday yacquub mid markiiba wax arka markaasuu yihi miyaanan horey idinku odhan innii aclamu min allahi maa laa taclamuun markaasay gefkoodii garteen oo yidhaahdeen noo dembi dhaaf dalab aabbahayow waanu gafnaye wuxuu yidhi sawfa astakfiru lakum waan idiin dembi dhaaf dalbi waxay mufasiriintu yidhahdeen abubakr jaabir aljazaa'irina waa ku sheegayaa sharaxa eh waxay yidhaahdeen wuxuu istikfaartiiyo ducadooda dib ugu dhigay aakhiru leyl habeenka aakhirkiisa dambe waqtu saxar waa xilliga alla uu soo dego tabaaraka wa tacaala ee nebigu yihi sala allahu alayhi wasalam yanzilu rabbuna tabaaraka wa tacaala kula leylatin xiina yabqa hulusu leyli alakhiir rabbigeen waxa uu soo degaa u samaau dunyaha u soo degaa habeen walba habeenka saddex meeloodow meesha dambe markay hadho marka habeenka laba ay tagto meelina ay hadho ayuu ilaahay soo degaa markaasuu odhanayaa man yadcuunii yaa i baryayo oo fa ujiibah an aqbala man yas'alunii fa ucطiyah man yastakfirunii fa akfira lah yaa waxi weydiisanayoon siiya yaa dembi dhaaf dalbayoon u dembi dhaafaa xilligaasuu ilaahay subxaanahu watacaala sidaa yidhaahdaa waana waktiga ijaabada loogu rajo badan yahay in la aqbalo oo qofkii muraad leh ay tahay inuu muraadkiisa iyo dantiisa la eegtuu ku beego waktigaa ilaahay uu soo degayo marka waxaa la yidhi yacquub marka uu leeyahay sawfa astakfiru lakum rabbii wuxuu dib ugu dhigay waqtulijaabaha la rajaynayo waqtu saxar markay yuusuf usoo galeen waxa weeyaan labadiisii waalid waa soo dhoweeyey nabadgelyo iyo ammaan masar ku gala buu yidhi waxaanuu labadiisii waalid kor ugu qaaday carshigii carshiga waxaa la yidhaha waa sariiru lmelik yacni qofka dadka u talinaya ee wasiirka ah ama meliga ah dee dadka meel ka duwan buu fadhiistaa oo ka sarraysa oo tilmaamaysa derajadiisa marka carshi waxaa lagu idlaaqaa meesha qofka madaxdii uu ku fadhiisto ee dadka uuga taliyo uu kala hadlo ayaa la yidhaha carshi markaa yuusuf aabbihii iyo hooyadii intuu kor usoo qaaday ayuu sariirtii uu dadka uga talinayay uu ka maamulayey ayuu ku soo fadhiisiiyey isagoo xurmaynaya oo xaqooda muujinaya wa kharuu lahu sujada dabadeed sujuud bay u dhaceen waa waalidkii iyo walaaladiiba waa koob iyo tobankii walaaladii iyo labadiisii waalid waa saddex iyo tobankoodiiba sujuud bay u dhaceen markaasuu yihi aabbow riyadan anoo yar ku riyooday wataa ta'wiilkeedii iyo tafsiirkeedii oo muxuu ku riyooday suuradda bilowgeeda waatii nagu soo martay id qaala yuusufu liabiihi yaa abati inii ra'aytu axada cashara kawkaba waashamsa waalqamara ra'aytuhum lii saajidiin waxa uu yuusuf ku yidhi aabbihii aabbahayow waxaan arkoon ku riyooday koob iyo toban xidigood iyo dayaxa iyo cadeedda oo dhammaantood ii sujuudaya ta'wiilkoodii waa kan cadeeddi iyo dayaxu waa aabbihii iyo hooyadii koob iyo tobanka xidigoodna waa koob iyo tobankan walaaladii saddex iyo tobankoodiba oo ka sujuudda u dhacay marka wuxuu yihi waa riyadaydii ilaahay ii xaqiijiyey waana tii yacquub uu dareemay arrinka yuusuf inaan u sahlanayn nebinimana usoo socoto waana kii ku yidhi laa taqsut laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatik fayakiidu laka kayda walaalada riyadaada ha uga sheekayn si aanay kuu shirqoolin oo aanay makri iyo dhagar kuugu dhigin shirqoolkiina dee waa kii dhacay ee markay arkeen derajadiisa iyo inuu ka duwan yahay dee waa kuwii shirqoole ceelka gunta u dhigay waxa uu yihi yuusuf waqad axsana bii id akhrajanii min asijni wa ja'a bikum min albadwi bal edabtiisa eegiyo akhlaaqdiisa waxa uu yihi ilaahay waa i wanaajiyey markuu jeelka iga soo saaray muu odhan iyo ceelka guntiisii aada igu rideen ilan dareenkoodu dhawraya walaaladii way naxayaan siduu u dhawrayo khaatirkooda iyo qalbigooda bal eeg maba soo hadal qaadin ceelkii ee jeelkii unbuu sheegay wuxuu yihi ilaahay jeelka iga soo saaray alla ilaahay waa i wanaajiyey idinkana baadiyaha idinka keenay haddana waxa uu yidhi min bacdi an nazaqa shayطaanu baynii wa bayna ikhwatii hadda isagoo sabiya oon waxba galabsan ayaa ceelka gunta loo geliyey haddana wuxuu ka dhigayaa sidii wax dembigu labadoodaba dhexdooda ka dhacay si uu qalbigooda u dhowro oo wuxuu yidhi markuu shaydaan inafasahaadiyey anigiyo idinka dhexdeenna kaannamaa inuu dembigu ka dhexeeyo kamana dhexeeye eh wuu dhowrayaa uun arrinta wuxuu u tiiriyey shayطaan min bacdi an nazaqa shayطaan muu odhan idinku markaad ixumayseen waxaasoo dhan waxaa laga qaadanayaa yuusuf oo wixii alla inooga warramay ay ku sameeyeen oo ay u quudheen haddana maanta isagoo madaxa oo isagu uu ka sarreeyo sida uu qalbigooda u dhowrayo sida uu dareenkooda u ilaalinayo sida sabirka iyo akhlaaq wanaagga uuga muuqdo ayaa laga fahmayaa aayaadkaas taana waxay noogu sugan dersi kudayasho mudan oo ah ruuxu dulqaadka iyo taxamulka iyo ilaalinta dadka quluubtooda iyo dareenkooda inuu ku dadaalo qofka walaalkaaya ha qalbi jabinin dareenkiisana dhowr oo ilaali dadka qaarkood waxaa laga yaabaa hadalka iyo dhaqanka iyo qaabkay kuula tasarufayaan inaanay waxbaba kaa dhowrin ama waxba kaa ilaalin laakiin qofku waa inuu kelimaadkiisa iyo waxa uu odhanayo iyo walaalkii khaadirkiisa wixii dhaawacaya aad iyo aad waa inuu uga dhowro wa kharuu lahu sujada sujuudani waa maxay ibnu kaiir waxa uu yidhi calayhi raxmat ullah waqad kaana hada saa'iqan fii sharaa'icihim arrintaas sujuud in qofka weyn loo dhacaa way ku bannaanayd sharaa'icdoodii hore idaa sallamuu cala alkabiir yasjuduuna lah qof weyn oo darajo le markay salaamayaan sujuud bay u dhici jireen walam yazal hada jaa'isan min ladun aadam ilaa shariicati ciisa calayhi salaam arrintaasina kamay zuulin inay arrin saa'iqoo bannaan ahaato laga soo bilaabo aadam ilaa ciise laga soo gaadhayey faxurima hada fi hadihi اlmila dabeed arrintaa in sujuud qofka lagu salaamo diinteennan muxamediyada waa lagu xarimay wa jucila sujuudu mukhtasa bijanaabi rabbi subxaanahu wa tacaala waxaana sujuudda laga yeelay mid u gaara xagga rabbi ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufnaa oo sarreeye marka khulaasada hadalka ibnu kaiir waxa weeye dee arrintani shareecadooday ku bannaanayd laakiin dee sharcu man qablana sharcu lana maa lam yukhaalif sharcana siaynu hore u tilmaanay sharaaicdii inaga horreysay waxaynu ku dhaqmi karaa markay sharcigeenna waafaqaan laakiin hadday khilaafaan waxa weeyaan sharci inooma aha waana la nasakhay laakiin wax waxa weeyaan sharaa sharaaicdii hore ku bannaanayd bay ahayd sujuudda in dadka waaweyn iyo kubarada iyo madaxda lagu salaamo sidaa darteed ayaa waalidkiisii iyo walaaladiiba ay sujuud ugu daateen qaala waxa uu yuusuf yidhi hal calimtum oo ma ogtihiin maa facaltum waxaa ku samayseen biyuusufa yuusuf iyo wa akhiihi walaalkii id wakti antum idinku jaahiluuna aada jaahiliin ahaydeen qaaluu waxay yidhaahdeenaa innaka adigu la anta adigu yuusufu ma yuusuf baa tahay qaala waxau yihi ana anigu yuusufu yuusuf baan ahay wa haadaa akhii kaasina waa walaalkay oo qad manna allaahu ilaahay waa noo nicmeeyey calaynaa korkayaga waayo inahu ina alamra washa'na arrinka iyo xaalku waxau yahay man yataqi ruuxa alla ka cabsada oo wayasbir sabra fa ina allaha alleh laa yudiicu ma dayaco ajra almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah abaalkooda alla ma dayaco qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi ilaahay baan ku dhaaranaye laqad aasaraka allah ilaahay waa ku doortay calaynaa annaka wuu naga kaa doortay wain kunnaa waina almra washa'na wainahu ay alamru washan waxa arrinkiiyo xaalkuna yahay kunnaa inaanu ahayn annagu lakhaati'iina kuwa gafay oo si badheedha u qaldamay ayaanu ahayn qaala waxa uu yuusuf ku yidhi laa tasriiba wax canaanihi calaykum korkiinna may ahaanin alyawma maanta yakfiru llaahu allaha idin dembi dhaafo lakum idinka waa marka ducaa'iye laga dhigo ama yakfiru llah haddii khabariye laga dhigo ilaahay waa idin dembi dhaafayaa lakum idinka wa huwa alleh arxamu raaximiina inta naxariisata ka ugu raxmadda badan weeyi wa huwa alleh arxamu raaximiin inta naxariisata ka ugu naxariista badan weeyi waxau idhi idhabuu taga biqamiisii qamiiskaygan la taga oo qaada haadaa ee kani ah oo faalquuhu waxaad ku tuurtaan calaa wajhi abii aabbahay wejigiisa ku tuura ya'ti waa iman doonaa huwa isagu basiiran xaalu yahay mid wax arkaya ama ya'ti ay yasir wuxuu noqon uu ahaan basiiran mid wax arkaye oo waatuunii iila kaalaya oo iila yimaada biahlikum ehelkiinii ajmaciina dhammaantood iila kaalaya oo kulligiin soo guura waalid iyo walaalba walamaa fasalat ilciiru socotadii iyo safarkii markii ay baxday ee ardu misr waxa weeyaan ay ka baxeen ee shaam ay u jihaysteen qaala waxau idhi abuuhum aabbahood yacquub innii anigu la ajidu waxaan helayaa riixa yuusufa yuusuf udgoonkiisii iyo dabayshiisii baan helayaa lowlaa an tufanniduunii lowlaa an tufanniduunii haddaydaan asaasaq iyo caqli xumo igu xukumayna hee la sadaqtumuunii waa i rumaysan lahaydeen qaaluu waxay yidhaahdeen markaa tallaahi ilaahay baanu ku dhaaranee innaka adigu la fii dalaalika baadidaadii baad ku sugan tahay alqadiimi ee horraysay ra'yi xumadii iyo sawaabkii aada seegaysay ayuunbaad ku sugan tahay falamaa an jaa'a albashiiru kii uu bishaaraynayey markuu yimid alqaahu qamiiskii buu ku tuuray calaa wajhii wejigiisii oo fartadda dabeed waxa uu noqday yacquub basiiran mid wax arkaya qaala waxau idhi markaa yacquub alam aqul miyaanan odhan lakum idinka idinku odhan innii anigu aclamu waxaan ogahay min allaahi ilaahay xaggiisa waxaan ka ogahay maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbahayow istakfir lanaa dunuubanaa noo dembi dhaaf dalab oo ilaahay dembi dhaaf noo weydii oo istakfir noo dhaafid dalab lanaa annaka dunuubanaa dembiyadayada ilaahay dhaafid noo weydii oo nooga dembi dhaaf dalab waayo innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn khaati'iina kuwa gefsan oo gefgale ayaanu ahayn qaala waxau yidhi markaa yacquub sawfa astakfiru lakum wakhti dambe ayaan idin dembi dhaaf dalbi oo rabbi rabbigay aan dembi dhaaf idiin weydiin waayo innahu rabbigay huwa isagu alghafuuru ka dembi dhaafista badan weeyi alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista falammaa dakhaluu markay u soo galeen calaa yuusufa yuusuf aawaa wuu u soo dhoweeyey ilayhi xaggiisa abawayhi labadiisii waalid ee dhalay ayuu xaggiisa u soo dhoweeyey wa qaala waxaanuu ku yidhi udkhuluu gala misra masar gala in shaa allahu alla hadduu doono aaminiina idinkoo nabad qaba oo aamin ah ilaahay doonistiisa iyo mashii'adiisa ku gala wa rafaca kor buu u qaaday abaweyhi labadiisii waalid cala alcarshi sariirtii boqorka iyo maamulka ayuu kor ugu soo qaada oo ku fadhiisiiyey wa kharuu waanay u daateen lahu isaga sujadan xaalayhin kuwa sujuudsan waalidkii iyo walaaladiiba wa qaala waxaanuu yidhi yuusuf yaa abati aabbahayow haadaakani taawiilu ru'yaaya riyadayda tafsiirkeedii weeyi min qablu hore aan ugu riyooday fasiraaddeedii waa taa oo qad jacalahaa riyadaa wuxuu ka yeelay rabbi rabbigay xaqan xaq ayaa uu ka yeelay waqad axsana waanu i hagaajiyey rabbigay bii aniga id wakhtigii ayuu i hagaajiyey akhrajanii uu iga soo bixiyey min asijni jeelkii oo wajaa'a uu idinla yimid bikum idinkana min albadwi baadiyaha uu idinkala yimid min bacdi an nasaqa shaytaanu shaydaanku intuu fasahaadiyey kadib baynii aniga iyo wa bayna ikhwatii aniga iyo walaaladay dhexdayada shaydaan intuu fasahaadiyey dabadeed waayo ina rabbii rabbigay latiifun waa kii u tudhis iyo raxmad badan limaa yashaau ay liman yashaa cidda u doono oo had iyo jeer maadu bimacnaa manna waa noqotaa mantana bimacnaa maa waa laga macneeyaa way isma xaldegaan oo maada khayru caaqil baa lagu tilmaamaa mantana cuqalada ina rabbii rabbigay latiifun kii u raxmad iyo tudhis badan weeyi limaa yashaa sideeda haddaad u daysana wuxuu doonaba dad iyo duunyaba ilaahay waa kii u raxmad badan waayo inahu alleh huwa alleh alcaliimu ka cilmiga badan weeyi alxakiimu ee falka suuban wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online